haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira inoogu soo jeedin doonaan xaashe ibraahin aadan iyo nuur xasan nuur
waxaana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari nuuro bal waxaad soo qabataa dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan dhambaalka ugu horreeya caasha waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah farduuse ibraahim iyo faadime ibraahim anise ibraahim fartuun ibraahim iyo cabdulqaadir ibraahim yaasiin ibraahim iyo xaaskiisa falastiin ibraahim cabdilcasiis fantastic iyo hooye khadiijo xasan falastiin khaliif yuusuf ibraahim shaahiyow iyo xasan madnuur ugaas saciid bashiir iyo cabdiweli faarax barre suleymaan xasan injineerka dhammaan asxaabtani waxay tahniyada aroos oo wacan ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga baa la yidhi haye faraska iyo genyada waa naciimo xuseen iyo maxamed ibraahim oo ku magac dheer macalimow waxa uu arooskoodu ka dhacay xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada dhadhaab dhagaxley ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay macalimo iyo naciimo gurigiinna gureenagi guurkiinana guur khayr owlaad saalixiin ah allah idinku arsaaqo aamiin dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray aabe cabdicasiis yuusuf gare iyo hooyo safiyo cabdulaahi macalin iyo caruurteeda oo kale ah cabdinaasir axmed cabdulaahi khaalid sakariya yaasmiin iyo sidoo kale baa la yidhi ayeeyo luul calasow odaygeeda iyo caruurteeda iyo habaryaar najma xaaji geedi iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale faadumo jaamac gaani iyo caruurteeda iyo eedo saafi shire iyo caruurteeda waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahaniyada hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda kale ah baa la yidhi maxamed cabdulcasiis yuusuf gare iyo farxiyo jaamac aadan oo ku aqalgalay kismaayo soomaaliya guurkiina waxay leeyihiin hawaaro ubad kheyr qaba oo loo aayana midkii lagu kala helalaha ka dhigo bashbash iyo barwaaqana waa loogu duceeyey annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey heesta ugu horreysa waa heesta aan kala hubsaday iyo fanaanka cumar dhuulle cali
inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray an kala hubsadoinaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray aan kala hubsado na aan kala hubsado mahee kala hubsado harka maalintii haddaanan ku arag naftan heefayaa waan hawl badno harka maalintii haddaanan ku arag naftan heefayaa halku arag laftan heefaya inaanahay hacoo iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hubsado inaanahay hacoo iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hubsado hoy aan kala hubsado aan kala hubsado mahe aan kala hubsado hoy aan kala hubsado markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaa halkaad joogtidunbaa layga soo helaa markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaa halkaad joogtidunbaa layga soo helaa taamaan hadalii waxaad i huwisee habqankaygu wacan habqankaygu wacan kala habsado taamaan hadalii waxaad i huwisee habqankaygu wacan
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay madax u rifaan heestaasi la yaabka lahayd ee uu ku luuqeynaya allahu naxariistee cumar duulle cali damballadii aad inoo soo dirteen haddii aan dib u bilaabanno waxaan hagaa tahaniyada aroos waxaana inaga soo gaartay cabdixakiim maxamed macallim iyo maxamed yaasiin ibraahim saciid yaasiin cabdiqaasim iyo maxamuud maxamed yuusuf muhaab xasan ibraahim iyo cabdinaasir axmed maxamed iyo zaahire sulaymaan saare sulaymaan isaaq mar kale ayay soo laabatay cabdisalaam sulaymaan iyo maxamed macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaam isaaq guurow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dad kale oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan abdiwahaab sulaymaan isaaq iyo shaakire cabdisalaam cali oo arooskooda iyo meherkoodaba uu ka dhacay maalintii jimcihii aanu soo dhaafnay baa layidhi deegaanka kaahira ee gobolka baay ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaba allah idin kala siiyo aamiin dhambaalkana asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ayaan leenahay marka xiga bay idhaahdeen waa tahaniyad meher oo farxad leh oo dadka dirayana ay kala yihiin he waa hooyo qarad maxamuud muuse iyo macalin cabdi naasir hire iyo abayo deeqo cismaan daareeto baa la yidhi iyo abti axmed maxamed muuse abisiyaad daahireeto baa la yidhi iyo eedo leyla daahireeto iyo eedo deeqa daahireeto waa dhammaan ilmo daahireeto iyo dhammaan baa la yidhi asxaab kaloo fara badan aan lasoo koobi karin oo ay ku jirto sucdi cusmaan daahireeto iyo waxaa la yidhi samsam cusmaan daahireeto waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdicasiis cusmaan daahireeto iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi safiya oo meherkood uu ka dhacay waddanka britain taariikhdu markay ahayd kowdii bishan aan ku jirnay oktoobar ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaan leenahay bay idhaahdeen kala hela ubad kheyr qaba oo dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca annagun waxaan leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta ammaantaada axmed mooge iyo xalimo khaliif magool codadkooda
yaaroriyo adkeedii adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada iimaanka deeqdee ammaantaada inayay miyar baan ka sheege waxaan kugu adkeeyaa allah ku dhameeye sidii ubaxa beerahaa udoonkii adduunkaay sidii ubaxa beerahaa udoonkii adduunkaay ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye ammaantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kugu aseeyaa allah ku dhameeye sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkaay sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkaay iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kugu adeeyaa allah ku dhameeye
dambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa bahda v o a soomaali gaar ahaan baa layidhi daadiyayaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah bay yidhaahdeen dadka ay ugu horeyso hooyo dhuuxo aadan jeelle oo ay ku xigto hooyo shooco jaamac xirse iyo dad kaloo badan oo kale ah faadimo sheekh aadan aamine sheekh aadan cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo weriye cumar cali xarbi baa layidhi iyo rabiic sheekh daahir cali xuseen cabdisamed guud cad iyo ciise axmed aadan wuxuu ku magac dheer yahay ciise farato iyo dad kaleo aad u badan baa la yidhi oan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga daafaha caalamka ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdisalaan sheekh aadan guure iyo aamina cali xujaale oo wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohaayo taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishaanu soo dhaafnay sagaaladii laba kun koob iyo labaatan wiilkaas waxaa loo baxshabaa la yidhi xudayfa cabdisalaan sheekh aadan waxay leeyihiin soo weyno wa noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tara annaguna waxaan leenahay aamiin haatan waxaa noo baaqaya gudoomiyaha dhalinyarada degmada galdogob yuusuf ballayax iyo gudoomiye ku-xigeenka cumar saciid maxamed biixi cabdisalaamka jooji iyo abwaane cabdiraxmaan abshir caamir dawriye iyo abshir dawariye yuusuf cabdikaamil iyo muumin jaamac ciise jamaal dejiye kulmiye cabdulaahi aadan cabdisalaan ibraahim marxaba kaaje iyo afrika afe kaaje naciime axmed cali iyo caaisha axmed cali sabriin maxamuud maxamed ikraam bashiir dhammaan ardayda iskuulka caynu shamsi primary and secondary school iyo dhammaan ururka dhalinyarada degmada galdogob waxa ay tahay niyad dhalasho ay hawada u marinayaan maxamed jaamac ciise m j iyo saacadiya maxamed cabdigiir oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka guud ee degmada galdogob afar iyo tobankii bishii oktoobar maalin khamiis ah waxaanu leenahay gabadhaas ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin caasha heesihii haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegaystayaasha u hayaa nacabka derbiyada ha jiro waxaa ku luuqaynaya najma nashaad iyo xariir axmed
damba maniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaan ka baada markale u heesa socdaada macaan ka baadaa markaan ku dayn ku dayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme
cishqigan heegadaa tawaafay aadaa nuurkiisa daaray aadaa nuurkiisa daaray
markaan ku dayn dayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dare dareeme nacabku derbiyada ha jiro cadogu cadogu cadogu darajada hawaaye nacabku nacabku nacabku derbiyada ha jiro cadogu cadogu cadogu darajada hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro ha jiro cadowgu cadowgu cadowgu darajada ha waaye hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro ha jiro cadowgu cadowgu cadowgu darajada ha waaye hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal عشق دمبركيس إلى مال عشق دمبركيس إلى مال نعكو نعكو nacabku darbiyada ha jiro هاتيرو cadowgu cadowgu عدو درجة هواي ha waaye نعكو نعكو nacabku darbiyada ha jiro هاتيرو cadowgu cadowgu عدو درجة هواي ha waaye عشق دمبركيس إلى مال cashaqa dambarkiisa ilama عشق cashaqa dambarkiisa ilamaal caashaqa dambarkiisa ilamaa hanacab ku nacabku nacabku darbiyada ha jiro ha jiro Cadow.
cadogu cadogu darajada daaha waaye hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro ha jiro cadowgu cadowgu cadogu darajada hawaaye hawaaye cashaqa dambarkiisa kiisa ilamaa caashaqa dambarkiisa kiisa ilamaa cashaqa qadambarkiisa ilamaa cashaqa dambarkiisa Waa hagaag haatanna een, tahaniyadihii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno awoowe xasan cabdinuur bile iyo qoyskiisa ayaa lagu bilaaba dhambaalkan waxaa kaloo ku jira awoowe maxad cabdinuur bile iyo qoyskiisa awoowe cabaase cabdinuur bile iyo qoyskiisa ayay xamdi cabdinuur bile iyo qoyskeeda iyo ayay israad jibriil iyo qoyskeeda ayay faadumo cabdinuur bile iyo qoyskeeda iyo dhammaan qoyska reer faarax egaal xirsi oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan cabdishaakir maxamuud faarax iyo marwadiisa qadra cabdilaahi axmed oo uu wiilkoodii curadka ahaa ugu dhashay tuulada qaydarabadda oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya waxaanu leenahay ubadkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkanna waa dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdi barkhad leh cabdi suldaanka baa la yidhi iyo dheeh axmed ah, hubeeye iyo nimco axmed hubeeye iyo nuur axmed hubeeye iyo maxamuud axmed hubeeye iyo saxane axmed hubeeye iyo maxamed weli jirdhin baa la yidhi iyo maxamuud cabdisamed iyo hani cabdicasiis hani soomaali bay ku magac dheer tahay dhammaan dadkan oo iyagoo isku duuban waxay hambaliyo dhalasho hawada u marinayaan waxaa la yidhi tariig axmed hubeeye iyo saygeedah cabdulqaadir maxamed iidleh oo wiil ugu dhashay magaalada jigjiga wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi samatar cabdulqaadir waxaan leenaha bay idhahdeen kii ddd waa tahay kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca allah ka dhiga bay leeyihin annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan inuu raacay caasha dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waa hambalyo meher waxaana inaga soo gaartay cabdirashiid axmed nuur iyo nadiir sheekh axmed nuur maxamed dayib sheekh axmed nuur iyo mahad hubeeye cabdulaahi cashir mukhtaar cabdulaahi iyo cabdulaahi axmed mataan maxamed nuur hooye iyo maxamed axmed kaadsade cabdiqaadir macalin daahir iyo maxamed cabdi xuseen garaad cambe xasan iyo cabdulaahi kaafi umu xatiim iyo cismaan cabdilaahi xamde maxamed cabdulaahi iyo abwaan cabdiraxmaan derajo axmed yesbos iyo cabdifataax xaaji bashiir waxaa kaloo ku jira saacade sheekh cumar iyo gaagaale axmed zuum nasri sarifle iyo khadar jamaal bashiir cabdulaahi iyo dalmar cabdi sheekh anfac cabdalle iyo cali diiriyo kuulow habane maxamed xaad iyo daahir axmed geedi maxamed cabdulaahi israad dhammaan dadkaas oo isku duuban oo dunida daafaheedana kala jooga waxa ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan nuur sheekh maxamed iyo marwadiisa aamine sheekh rashiid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada raaso ee gobolka afdheer waxaanu leenahay wadajira oo nabad ku waara ay yidhaahdeen annaguna waxaan leenahay gurkana soo dedejiya gurigiinana guri nabad leh owlaad baa rayaal ahna allah idinku arsaaqo aamiin warqad dhalasho ayaa markana gacantayda kusoo dhacday waxaa dadka dirayana ugu horeysa ayaad maxamed aadan isaaq waa laga buuxaa muhaab baa ku jira maxamed aadan isaaq iyo hoyo alza cabdi krim iyo hoyo sahra cabdikrim iyo hoyo khayra cabdikrim iyo sidoo kale sahra sirdhaas muxyidiin iyo iyo iyo ruqyo sheekh maxamuud cabdirasaaq axmed iyo hoyo umayma cabdi krim baa la yidhi iyo sheekh cabdi rasaaq axmed dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay tahniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan siraad muumin macalin iyo sumayda cabdi raxiin oo wiil ugu dhashay magaalada ah baydhabo jannaay gaar ahaan baa layidhi xaafadda towfiiq wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed sirdhaas muxyidiin macalin waxaan leenaha bay yidhaahdeen kusoo dhawaa u dunidan oo noqo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegaystayaashaan usoo qabanaynana waa heestaan kudhageedu yahay alla barasho iyo codka fanaanka saalax xaqaasin maajid
heestaasi ayaana ugu dambaysa dhegaystayaal barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashahuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank
aniguba baryaha qaar waa tan badiyo webi wuraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray aniguba baryaha qaar waa tan badiyo webi wuraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray wasabixiso bixise cashaqan biyo on dedankayga kaba jaray aniga ugu seeli wasabixiso bixise cashaqan biyo on dedankayga kaba jaray aniga ugu seeli taanu beer caddaade caddaade taanu beer caddaade caddaade buhudayo naftahaydhi iyadayga baydhi iga baydhi iyadayga baydhi iga baydhi taanu beer caddaade caddaade taanu beer caddaade caddaade buhudayo naftahaydhi iyadayga baydhi iga baydhi iyadayga baydhi iga baydhi baridaduna waasade ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tegay samo sama kuma bannaane baridaduna waasadee ruuxu bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tegay samo sama kuma bannaane alla barasho barasho wacana alla barasho barasho wacana bi'iwaa adduunyoyi maxad laba boglaysaa hawlahaagu badana hawlahaagu badana hawlahaagu badana